intaa kadib wuxuu yidhi hurdoru waad xirantihiin waa tahay xarig baa tihiin sababtay waahay xajib waad xirantihiin manahaad maaragtay dhaqdhaqaaqi kartaan mhm deegaankuna maaragtay iska soo kalma ah hay anagu waxaan u sheegnay inaan nahay saraakiil soomaaliyeed sarkaalka soomaaliyeedna uusan maaragtay xaduud lahayn soomaaliya dhexdeeda mhm khaasatan maaragtay nagu saraakiishii deegaankan na soo dhaweyday mhm marka haddii adugu aad sidaad rabto dadka u maamule waad maaragtay waad madax bannaan tahay mhm gurdoolida gobolkana adiga ahaan ku dhahan mhm intaa kabacdi saraakiishii ayaa noo timid waxayna geeyeen guryihii martida guryihii martidayna geeyeen mhm halkaan joogay dhaheen oo maaragtay wax dhibana ma jiraan marka walaalay intaas ayaa maaragtay nagala soo diristay xagga guurdooraha gobolka oo siyaabaha markaad u fiirsato uu hadlayo ay tahay xilligii koob iyo labaatan eh, xilligii sagaashan iyo kowdii soomaaliya wixii burburiyey oo dhibaatada banaanay waxyaabo kamid ahuu ku hadlayaa waa wax in maanta loo gudbo oo soomaalinimo loo gudbo oo horumar soomaaliyeed loo gudbo nin walbo mas-uul oo isku hor isku xil saaro sidii soomaaliya ay horumar u gaari lahayd ayaa maanta loo baahan yahay wax horey loo laga soo gudbo maaragtay soomaaliya dib u celinaan in lagu dhaqmo waxba kasoo bixi maayaan soomaaliyana maanta xilli ay kala xirxisnaato ama ay kala qoqomaato ma joogto marka anagu xaalad anaan maaragtay aan la yaabnay ayaa meesha nagala diristay xagga gubertoraha oon mas-uuliyad aan maaragtay mas-uuliyad ahayn aan fiicnayn tii asaga agtiisa intaas baa kasoo baxday saraakiishii anaguna wanaajiyey wanaagii iyo sharafta aan ugu tagnay sidii bay noogu hayeen iyagayaana marka hore meeshii ayna geeyeen iyo meeshii nagu soo dhaweeyeen ay noo celiyeen ayada haddana sidii bay nooga soo wadeen ammaanka naga ku sugan naguna keeneen degmada mata